hay-adda maareyntii musiibooyinka sodma oo dadaal xoogan ku bixinaysa yareynta saameynta tabanal ee ka dhalatay abaarta laliina ee ku dhufatay dalka ayaa gargaar banaadinimo oo isugu jira noocyada kala duwan ee raashiinka gaarsiisay magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool deeqdan oo lagu talagalay ku dhowaad labaatan kun oo qoys oo ah dadka nugul ee ku dhaqan gudaha magaalada iyo deegaanada ku xeeran ayaa lagu wareejiyey maamulka kumeel gaarka ee c c khaatimo ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee hay-adda oo deeqdan wareejinayay alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh ilaahaygii noo hirgeliyey maanta shaqadan aan u taagannahay magaalada laascaanood oo ah macaawino aan ka keennay dowladda federaalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya anigoo ah agaasimihii guud ee hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed waxaan maanta bartan u taaganahay in aan wareejiyo raashin shan boqol oo tan ah oo aan ugu talagalnay dadka ku nool maamul goboleedka s c khaatumo oo loogu talagalay dadkii ay saamaysay abaartii ciliino iyo iyo colaadihii ka jiray deegaanadan sannadihii lasoo dhaafay markii ugu horreysay ma ahan oo ay hay-addu ay keento raashin noocan oo kale ah waxaa jiray dhowr jeeroo hore waxaa isna deeqdan soo dhoweeyey agaasimaha hay-adda sodma ee maamulka s c khaatumo waxaan halkan maanta u taagannahay inaan la wareegno mucaawimo mucaawimadaasoo ka timi ama ina soo gaadhsiisay hay-adda sodma maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed isla markaasina kaashanaysa oo soo marsiisay ay soo marsiisay dawladda jaynaha raashinkaas oo ah shan boqol oo tan oo raashin ah marka waxaan aad ugu mahad celinaynaa hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed oo ugu horeeyo guddoomiyaha maxamuud macalin iyo dhammaan howlwadaennada hay-adda sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqaynaa dawladda jaynaha oona soo gaadhsiisay mucaawimadan aynu aad ugu baahnaayeen xilliyadan dadkayagu maadaamaay dhibaatooyin badan oo ay ka jiraan deegaanada dagaallo faara badan iyo barakac iyo howlo badan ay ka jiraan sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka s c khaatumo oo door weyn ka qaatay inay timaaddo ama arrimahani madho dhalaan isagoo dalka ka maqan oo shaqo uun maamulka ugu maqan deeqdan raashiinka ayaa wax badan ka tali doonta baahida ay u qabeen bulshada ku nool magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool